dhowr casho oo ay magaalada muqdisho ay ka socdaan ciyaaraha gobolada dalka ayaa waxaa ka qayb galaya cayaarahaasi madaxda maamul goboleedyada dalka ee dhalinyarada ciyaarayso laga soo kala xulay iyo sidoo kale xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ku jira ee goboladaasi laga soo doorto kuwaasoo dadka qaarkood ay u arkaan dad fara badan inay ciyaaraha ay uga qayb galayaan iyagoo xamaasadaysan iskuna milay ciyaarihii iyo siyaasaddii haddaba saare cabdi axmed oo la xidhiirtay ciyaaryahano hore usoo dheeli usoo dheelay balisamaadkii wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada una dhuunduleela arrinka ayaa warbixin ku eegaysa suurtagalka arrinkan
ciyaarahan waxa ay soo jiiteen indhaha boqolaal dhallinyaro ah oo soo buuxdhaafiya garoonka conis stadium ee gobolka banaadir waxa ayna ku furmeen isku aadka kooxaha u ciyaaraya maamul goboleedyada laakiinse waxaa si weyn dad badan oo indhahooda ciyaarahaasi iyaguna ay ku sii jeedaan dhinaca kale ay ka dhex arkayaan madaxda maamul goboleedyada oo iyagu miiskii siyaasadda looga fadhiya hase yeeshee safka hore u soo gala garoonka ciyaaraha inta ay socdaan iyagoo dhinaca kale taasi ku dhex wada dhaqaale ku bixinta cashooyinka martiqaadyada ciyaartooyda iyo hadiyadaha maamul goboleedyadu ay guddoonsiinayaan waxaana ay taasi ku macneynayaan in ciyaarihii iyo siyaasaddii ay isku milmeen cabdifataax faysal oo ka tirsan ururka a t m ee la dagaalanka qabyaaladda waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sida dhow isha ugu hayay maalmahan ciyaaraha inta ay socdaan sportiga sidiisa guud marka la arko faa'iidana uu leeyahay faa'iidadiisa ayaa wax walba ka weyn oo ah isdhexgalka bulshada iyo isku keen dhalinyarada soomaaliyeed ee gobolada kala duwan ka timid midda xigtahay waxay tahay in isboortigii la siyaasadeeyo ama la qabyaaladeeyo si kalaba dawdhigo iyaduna waa nasiib darro kale maxaa yeelay isboortigu waa isku keenaha ama isku xiraha bulshada loogana gudbi karo qabyaalada iyo waxyaabaha lamidka ah iyo kala tag bulshada soomaaliya soo kala dhex galay haddaad xitaa facebooka ama baraha bulshada twitterkii aragto dhalinyaradiina waxaa arkaysaa dhayaysa gobol hebel reer hebel baa u ciyaaraya ama reer hebel baa ahaa meeshii waagi hore dee ka ahaan jirta gobolka gobol loo tirtami jiray goboladu ninkastoo mar walba dee deegaanada soomaaliyeedna la kala degdeganya haddana baltaas gobolnimadaa ka weynid waaga hore oo qofka deegaanku degan yahay ayuu taageeri jiray hadda waxaad moodaa qofku meeshii uu qabiil ahaan kasoo jeeday inuu taageerayo iyadoo dee taas meel la imanayso inuu qofku qabiil wax ku taageero inkastoo dalka haatan uu noqday hab federaala ciyaartooyduna ay ku socdaan hanaanka ciyaaraha maamul goboleedyada haddana sidaasi oo tahay waxaanan wax badan aysan ka duwanayn ciyaarahan ciyaarihii berisamaadkii soomaaliya laga ciyaari jiray oo ciyaartooyda ay u kala safan jireen heerarka gobolada maxamuud cabshir cali maxamuud yare waxaa laga soo bilaabo sanadkii kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo labadii ilaa kun iyo sagaal boqol siddeetan iyo lixdii uu ka mid ahaa ciyaartooydii sideedda koox ka koobnaa ee magaalada kismaayo ka dhisnaa kuwaasi oo ciyaartooyda kale ee gobolada dalka ay baritami jireen waaga anaka ciyaareyna waxaa jira wax la yidhaahdo goboleys saasayna cayaaraha ahaayeen gobolada soomaaliya o dhanna way kasoo qaybgeli jireen dowladda dhexe oo soomaaliya waagaas iyo madaxweynaha siyaad barre allah unaxariiste qeyb weyn weyn ayay ka qaadan jirtay la-aanteedna maba dhici jirinba marka way noo imaan jireen waa la guubaamin jiray ballanqaadiyaa jiri jiray waxaa la jiri jiray wacdi wacdigelin iyo lahadal iyo waano waxaa kaloo la sameyn jiray waagaas guryaha ayaana la geen jiray oo arrinta fikradda ka dambeysana waxay ahayd dhexgalka bulshada markaan anaga kismaayo ka nimaano oo baydhaba tagno ama xamaran tagno guryaha dadkaan ku dejin jiray dadkaas baranaysaan xaafaddaas baranaysaan marka saasay ahayeen waaga maxamuud yare ayaa ii sheegay in ay tahay laba aanan marnaba isqaban karin oo isqaadan karin siyaasadda iyo ciyaaraha oo la isku labo gaar ahaana marka loo eego gobol gaar ah oo ay siyaasiyiin taageerayaan iyo qabiilo gooni ah haddiiba ay noqoto sideeda banaanba cayaaraha iyo siyaasadda waxa isdhexgeli karo ma aha shaqo iyo shuqulna iskuma laha cayaaraha waa isdhexgalka bulshada waa farxadda waa in cayaartooy ulajeedada laga leeyahay cayaartooy yaryaroo hadhowna waddanka matesha laga soo saaro kuwii horena cayaarihii gobolada fikradaasaa ka dambeysay dantaasaana laga lahaa kuwaana waxaa ku fiicnaan lahayd in nimanka madaxweyneyaasha ka ah maamul goboleedyada ee safka dambe fariistaan ay kasoo horeynin cayaartooyda iyo macalimiintooda oo aan barano macalinka wataa kooxda hirshabeelle ama ninka macalinka u ah kooxda koonfur galbeed sida jubbaland oo kale marka mar walba waxaa arkaysaa siyaasiyiintii oo safka hore soo fadhiya xildhibaanadii oo kasoo jeeday maamul goboleedkaas oo kuwoodii goonida ahaa cashe sharaf ama qado sharaf u samaynayo wasiirka dhallinyarada iyo ciyaartoyda dowladda federaalk ee soomaaliya marwo khadiijo maxamed diiriya ayaa sheegtay in ujeeddada ugu weyn ee ay wasaaraddeeda u soo qabanqaabisay kulammada is-aragga ciyaartoydan inay yihiin kuwo ka fog waxa dad badan ay ka dhex arki karaan ee ah hannaanka siyaasadda iyo ciyaaraha isku qasan waxayna ii sheegtay in ujeedka ugu badani ay tahay in dhallinyarada loo sameeyo hannaan madadaalo dhiirigelin iyo fagaaro ay isku arkaan dhalinyarada deegaankaasi ka yimideen mas-uuliyiinay leeyihiin mas-uuliyiinta dowlad goboleedyada inay soo garab istaagaan waxay dhiirigelin u tahay dhalinyarada kooxaha cayaaraha ama dhalinyaradooda garab istaagaas waxay dhiirigelinaysaa in uu uu dareenkiisa kor usii kaco ayaga keliyana ma aha xildhibaanada labada aqal ayaa garab taagan mar kasta oo deegaanadaasi waxu soo kala xulayo waad og tahay dowlad goboleedyaa deegaan doorasho xildhibaanada aqalka hoose golaha shacabka iyo aqalka sareba ay ay u samaysan yihiin in ay ka kala yimaadeen ayaga laftirkooda waa dhiirigeliyaan dareenkaas wuxuu marka gelinaa shaksiga cayaartooyga ah in uu dareemo in la garab istaagan yahay marka dhiirigelinaanu aragnaa siyaasad maaha dhan markii laga eego haddaba maamul goboleedyada ayaa madaxdooda inta badani waxa ay ku guda jiraan waayadan dambe arrimaha siyaasadda iyo kuwa bulshadaba marka ay noqoto ee gobollada dhexdooda la isugu imaanayo gobolka banaadir amaba mid ka mida gobolladaasi maamul goboleedyadu ay ka jiraan dhinaca kaleetana dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay sheegaysaa in dhallinyarada oo daraasaad dhowaantan la sameeyey lagu ogaaday in soomaaliya ay kaga jiraan toddobaatan boqolkiiba tirada guud ee shacab dhallinyarada ka yar da-aadda soddonka sano in dhinacyo diimeedyadu ay adeegsadaan tahriibku ay ku ley-anayaan oo ay ku badan yihiin shaqala-aanta baahsan ay ku haysato gobollada dalka qaarkood tanina ay tahay fursadda ugu fiican ee madadaalo weyn iyo shaqo abuur loogu samayn karo si markaasi dhallinyarada laysugu keeno oo ay u dhex maraan tartama ciyaareedka kulamadan tartama ciyaareedka ayaa wasaaradda waxa ay sheegtay inay sidoo kale xigi doonaan shirweyne dhallinyarada ah oo dhowr boqol oo ayaga ah la isu keeni doono islamarkaasina ay isdhaafsan doonaan mustaqbalkooda iyo waxa ay ula tahay in dhallinyarada lagu samato bixin karo aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo stuudiyaha igu weelaysa oo warbixintan inooga diyaarisay ciyaaraha maamul goboleedyada ee ka socda magaalada banaa